dhinaca kalena xukuumadda somalilan ayaa ku eedeysay puntland in ay dagaalada anamaan idhaahde dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada laasacaanood ay kusoo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka puntland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle xukuumadda somalilan oo goordhoweed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo uu soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ahna afhayeenka xukuumadda saleebaan yuusuf cali koore ayaa waxaa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta gaar ahaana telefishinka iyo idaacadda redio hargeysa ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada somalilan oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso ciidanka b s f ee maamul goboleedka puntland iyo dad deegaanka ah oo lasoo qalday waa sida lagu sheegay qoraalka e xukuumadda somalilan waxa ay sii daysay baa lagu yidhi qoraalkaasi maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyey maanta dhinaca kale maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha somalilan oo uu ku saxeexan yahay cabdilaahi axmed caarshe agaasimaha warbaahinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa isagana lagu sheegay sidan waxaa saaka shantii iyo barhkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada somalilan ee magaalada laascaanood kooxo argagixiso ah kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada somalilan iyo xarunta golaha wasiirada ah kooxaha argagixisada ah sida lagu sheegay qoraalka ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada somalilan waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka puntland kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka waxaa kale oo iyana dagaalka qayb ka ah baa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ciidamada la baxay khaatumo qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay waxaannu u sheegaynaa beesha caalamka waddamada jaarka ah midowda afrika urur goboleedka igaad qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta in dagaalka laascaanood ay iska kaashadeen kooxo argagixiso ah iyo maamulka puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira xukuumadda somalilan waxa ay ku suntan tahay baa lagu yidhi qoraalkaasi nabad iyo horumar waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay sida lagu sheegay qoraalkan waxa kale oo aannu beesha caalamka la socodsiinaynaa iyo shacabka somalilanba in maamulka puntland dagaal ka abaabulaya garoowe iyagoo qorshaynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada somalilan ee jiidda hore waxayna ciidanka qaranku sida lagu sheegay qoraalkaasi diyaar u yihiin baa la yidhi isdifaac khadar maxamed cakulle v o e hargeysa